guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay in la furay diiwaangelinta ururada siyaasadda dhowaana guddiga ayaa tegi doona saddex boqol oo goobood oo lagu qaban doono doorashooyinka dadweynaha guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohodimaha qaranka cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in qof walba oo soomaaliyeed uu u diyaargaroobo doorasho qof iyo codaha wuxuuna sheegay in ay rabaan in ay toddobaadka soo socda ay asteeyaan goobaha codbixinta waxaa kaloo aan go'aaminay in wiigga soo socda aan bilaabi doonno astaynta goobaha codbixiyayaasha oo hore loo soo asteeyey qaar badan oo ka mida ilaa saddex boqol oo gooboodna waa la soo asteeyey oo waxaan rabnaa inaan dib u soo fiirino xafiisyada goobahaas iyo nambarro kaloo badan oo ku biiri doona saa la socotaan labadii sano ugu dambaysay dhulka soomaaliyeed meelo badan oo waxaa jira hadda aad xor u ah oo shacbiga deggan ay fursad u haystaan inay codeeyaan marka waxaa bixi doona wafdi ballaaran oo guddiga xibnahooda uu hogaamin doono shaqaalaha ay ka mid yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soodimaha xirfadlayaasha ah waxay aadi doonaan goobahaas oo saddex boqol oo goobood oo hadda aan hayno soo faar oo hore loo sameeyey iyo qaybo cusub oo lagu biirin doono annaga nambarkeennu waxaan rabnaa inaan gaarsiino ilaa siddeed boqol oo goobood inaan geyno guddigan sharafta leh waxa ugu weyn waxa waaye qof walba soomaali ah xuquuqdu u leeyahay inuu waxna dooran karo lana dooran karo inuu ka shaqeeyo waxaan isku dayaynaa meel alle meeshii munaasib noo ah amnigeeda aan gaari karno dadkooduna ay rabaan inaan gaarno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu nala shaqeeyo oo uu gacmo furan ugula shaqeeyo niyaddayadu iyo xooggayaga iyo aqligayagu waa inay dadka soomaaliyeed ay gaaraan xuquuqdoodii codbixinta ah saa la socotaan waa konton iyo shan sana laga joogaa mar dadka soomaaliyeed inay u dareeraan sanduuqa codbixinta waxaan rabnaa maanta hadalkaas ah konton iyo shan sana u dambaysay inuu baaba'o bisha juun ay soo socoto soomaaliya inuu u furmaan rabnaa weji cusub waa cusub inuu u baryo qof walboo soomaaliya waxaan rabnaa meeshuu joogo inaan sanduuqa codbixinta u geyno waxaan faraynaa dhammaan ummadda soomaaliya meel kastoo jooga gudihii dibo inay nala shaqeeyaan wax allaaliy wixii taladooda waa noo furan tahay waxaan rabaa inaan labadaa qaybood maanta idinla wadaago inay maanta oo bisha january ay tahay labaatankeeda official uu furan yahay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo inaan saftiga soo socdo bilaabi doonno inay wufuud u kala baxaan goobaha aan soo astaynay oo hore loo asteeyo codbixiyaasha iyo meelihii kaloo aan leenahay markaas waa muhiim in la gaara ah intaasaa goolkaygu aha inaan idinla wadaago doorashada ayaa noqon doonto tii ugu horreysay ee muddo dalka ah ka hirgasha